waa mahadsantahay maxamed daahir maamulka jubbaland waxaa dhisatay dowladda kenya kadib markii ay duulaan kusoo qaaday waddanka sanadkii laba kun koob iyo tobankii bishii oktoobar shan iyo tobankii meey laba kun saddex iyo tobanka madaxweynaha maamulka jubbaland axmede madoobe ayaa la doortay kadib shir halkaas ka socday ilaa bishii februari ee isla sanadkaas oo ay isugu yimaadeen wufuud gaaraysa ilaa shan boqol bishii agosto isla sanadkii laba kun saddex iyo tobanka dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ee axmed madoobe ah ayaa heshiis ku gaaray magaalada adis ababa ee waddanka itoobiya waxaa labada wafdi kala hogaaminayey madoobe oo ah jubbaland iyo faarax sheekh cali cabdiqaadir oo wakiil ka ah dowladda xasan sheekh axmed madoobe oo lagu tilmaamo inuu kenya wakiil uga yahay maamulka kismaayo ayaa talada haya tan iyo xilligaas siyaasiyiintuna waxay leeyihiin waxaa sabab u ah kenya oo aragta hogaamiyahan mid danaheeda mateli kara maamulkan ayaa waxa uu magaalada kismaayo kusoo kordhiyey dhaqamo cusub kismaayo waxay noqotay magaaladii ugu horreysay ee laga mamnuucay shacaa'irta islaamka si gaara waxaa loola dagaalamay asturkii gabdhaha muslimaadka ah axmed madoobe ayaa amar uu soo saaray dhowr sano ka hor waxa uu ku mamnuucay in haween ku qaataan indhashareerka hadda gabadhii lagu arko iyadoo niqaaban si xun ayaa loola dhaqmayaa waa la aflagaadeynayaa waana la xirayaa sidoo kale axmed madoobe ayaa lagu eedeeyaa musuq maasuq waxaa magaalada kismaayo ka shaqeeya gaadiidka nouca raaxada oo qaar badan oo kamida ay leeyihiin shirkado ay saaxiibo yihiin sidaas darteed si ay suuq fiican u helaan gaadiidkaas wuxuu magaalada kismaayo ka mamnuucay mootobajaajta dad badan oo danyar ahaa ayaana halkaas ku waayay nolol maalmeedkoodii